ergo wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalk ayaa lagu dilay gobolada banaadir iyo hiiraan iyadoona dhanka kale mujaahidiinta al-shabaab ay nolosha ku qabteen askari ka tirsan maamulka jubbaland magaalooyinka muqdisho iyo sidoo kale beledweyne oo ka kala tirsan gobolada banaadir iyo hiiraan saacadii lasoo dhaafay waxaa ka kala dhacay howlgallo gaara oo ay fuliyeen ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin haddaan ku bilowno hiiraan mujaahidiinta xalay xaafadda buundada weyn ee magaalada beledweyne waxay ku dileen cabdi xuseen colow oo ka mid ahaa ergada xildhibaanada kaasoo ka yimid dhanka maamulka hirshabeelle sidoo kale gudaha degmada kaaraan ee magaalada muqdisho waxay mujaahidiintu ku dileen cali axmed cumar fafdheere oo ka mid ahaa ergooyinkii wax ka soo xulay xildhibaanada dowladda federaalka ninkan waxaa sidoo kale la sheegay inuu ahaa sargaal dhanka jubbooyinka ciidamo ka tirsan shabaabul mujaahidiin xalay waxa ay deegaanka taabtu ka fuliyeen howlgal gaara oo ay ku beegsadeen askari ka tirsan maamulka jubbaland askariga ayay nolosha kusoo qabteen ka gadaalna waa ay dileen sidoo kale waxaa jiray weerar ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku qaadeen saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin taabto ugu dambeyn dhanka jubbooyinka ee xiga dhulka nf d waxaa ka dhacay weerar qarax ah oo ay mujaahidiintu la beegsadeen ciidamada kenya qaraxa ayaa waxay la beegsadeen kolonyo ciidamo kenyaati ah oo ka baxay deegaanka kamboni waxayna sahay u siideen ciidamo kale kenyaati ah oo ku sugan tuulada koomoole oo hoos tagta kamboni qaraxa ayaa waxaa lagu gubay gaari uu nuuciisu yahay mutabiish